sanadihii ugu dambeeyey waxaa soomaaliya aada ugu soo kordhaya dadka xiiseynaya isticmaalka cunooyinka laga sameeyo dalaga kasoo go-a beeraha soomaaliya waxaana qaar kamida dadkaasi ay u arkaan mid leh faa-iidooyin badan oo caafimaad oo markaasi ay ku bedelanayaan waxyaabihii ay horey u quudan jireen arrintani waxay ganacsi u noqotay dumar badan oo hadda si maalinla ah uga sameeya dhaqaale markaasi ay ku maareeyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda sida uu warbixintan kusoo diray wariyaha v o e da ee muqdisho cabdicasiis axmed barrow
shantii sane ee ugu dambeeyey ganacsigeeda waa uu kobcay sucaado maxamed shiikh waxayna heshay macaamiil xoogan kadib markii sida ay aaminsan tahay dad badan fahmeen qiimaha uu leeyahay in la quuto dalaga kasoo go-a beeraha soomaaliya sucaada oo hareerta wadada makaal mukarama ku leh maqaaxi yar oo lagu iibiyo haruurka digir nuocyo kala duwan loo bisleeyay iyo galleyda ayaa sheegaysa in dad badan oo horey u isticmaali jiray raashiin ay ka mid yihiin bariiska iyo baastada ay hadda iyada kusoo xormayaan waxaan ka ganacsadaa misaaxa cambuulada muddo adiga san sano maxay ahaydoo makaal mukarama wadankiina hadda waxaa kusoo batay bariiska awal la cuni jiray waxaa ka fiicnaada hadda cambuuladoo kale qamadiga iyo digirtoo kale salbukadi iyo qamadhigoo kale moordada iyo digirtoo kale aa la karinayaa dadkii bukaan socday noqdeen sonkortiyaa badatay dhiikarkiyaa batay sidii hore caafimaadkooda waa yaryahay cambuulada subaxdii aroortii horaan karinaa marka dadka maxay ahayd waxaa naga gataa maxay ahayd dhismooleyda dadka xafiisyada fariisto maadaama dad maalintii dhan mukeefka dhex jiro bariiskoo kale iyo waxaas ma anfaci karo waxaa loo cunaa weli caloosha naftarkooda waa loo cunaa qof ay u jilcinaysoo kale saasoo kale maxay ahayd magaaladana maasha allah annagana waxay ahayd kuma qabno maasha allah maxay ahayd dhaqaalaheenna waa iska fiican yahay waa subax hore ismaaciil aadan oo ka mida macaamiisha maqaaxida sucaado waxa uu ku quraacanayaa digir waxaana uu tilmaamayaa in tan iyo markii uu bilaabay isticmaalka raashiinka laga sameeyey dalagka soomaaliya kasoo go-a uu dareemayay isbeddel xagga jirka isagoona intaa ku daray inuu caafimaad ahaan aada u wanaagsanaaday dadka shaqeeya gaar ahaan dadka fadhiga ku shaqeeya inta badan markaa subaxii horena soo shaqo taga quraacda marka waxaa inoo ah anigii asxaab badan isla shaqeena cambuulada iyo waxyaabaha kale wadaniga ah sida soorta oo kale haba ugu badnaato digirta oo inta badan subaxii aan ku quraacdo ani ahaan taana waxaa sababaysa in aan aada u jeclahay subaxii hore in aan digirtaan ku quraacdo markii hore ma jecleen laakiin markii dhowr sano aan halkan aan ka cunayay kadib waxaa la qabatimay in aan cuno digirta subax walba inaan ku quraacdo sanadihii ugu dambeeyey maqaaxiyaha ku yaala caasimada soomaaliya ayaa bilaabay inay macaamiishooda u sameeyaan raashiinka laga sameeyo dalagka kasoo go-a gudaha dalka sida cambuulada iyo soorta ganacsigan oo markii hore dumarka aan dhaqaalaha badan haysan ay ku shaqaysanayeen hadda waxa uu noqday mid meel walba laga helayo hase ahaatee waxay su-aada maxamed shiikh sheegaysaa in arrintaasi aanay ku yeelan wax saameyn ah oo dhinaca dhaqaalaha la xiriira wallaahi lacdi marna suuqa waa mar asaa kula cir marna asaa maxay ahayd ku wato markuu asaga una wato alxamdulilah wax fiican aan ka helnaa waxaan gadnaa midna shan iyo toban midka u yar waa shan iyo toban midka u badan waa labaatan midka kusii xigo waa maxay ahayd labaatan iyo shan oo hal doolar u dhiganta doortaan maadaama dad dadna caafimaad ahaan u doortaan dadna waxay u doortaan in ay nafidooda ay jeclaysteen oo awal laakiin aynan jeclaan jirin laakiin hadda ay jeclaysteen maxaa yeelay waxaa lagu leeyahay briiska waa naga batay baasta waa naga badatay wax kaloo lagu bedelinayo ma lahan macaamiisha qaar ayaa aaminsan in raashiinkan uu ka saxo wanaagsan yahay kan laga soo dhoofiyo dalka dibaddiisa sidaa darteedna ay ku qanceen inay si gaara uga warhayaan raashinkan dalka dalaga ka soo baxo waa raashin caafimaad ahaan jismi ahaan qofka bini aadanka u wanaagsan calooshiisana uy fiican tahay sidoo kalena qofka hadduu maanta cunoo kale tnfor hoursna uu ku joogi karo sida raashinko kale kan kale hadduu qofka u isticmaalo uu baahanayo adiga two hours three hours kadib ay baahi qabanayso laakiin raashinka kale oo dalka dalaga dalka ka soo baxo uu ka wanaagsan yahay intaasu saacadoodu ku haynayo waxaan kaloo u doortay subaxii oo kale markaan gurigeyga ka soo baxayo oo si dhaqsi aan rabo inaan shaqadayda ku tago raashinka gurigeyga laga diyaarinayo kale aan isleeyahay ma cuni kartid inaan qof meel meesha eryadaan ka shaqeeyo xafiiskaan ka shaqeeyo inaan qofka la soo hadlaan dhaho walaali waxaan u baahanahay ina raashinkaas iisii diyaariso sidoo kale markaan u imaado iyadoo raashinkayga waxayga ii diyaarsan inaan u imaado cabdicasiis barrow v o a muqdisho